okay bismillaahi raxmaan iraxiim horta ilaahay nooma keeno cudurkaas nagumana rido ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto allah ka badbaadiyo dad islaam muslimiintoo dhanna allah ka badbaadiyo annagana ilaahay idankii allaha naga badbaadiyo waa cudur xun ilahu hanoo keeni tan cudurka baabkiisa waa saa tan kale awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay afar iyo toban beri shan iyo toban beri ma aqaan oo maalmo tiradaas leh laba toddobaad waa laba toddobaad hala joojiyo isu tagga iyo haddaan ilaahay booqashada maxaabiista isu tagga ummadda soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hala joojiyo ilaa ay heer madaxweyne madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaasa dadka lagu karantiilayo isbitaalka martiniya ka mid a xero kalaa ka mid a meelo kaloo guryo kalaa ka mid a waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido madaxweynuhu adeecaduu ka qaylinaya ra-iisul wasaaruhuna meeshuuba dhisahayaaba waaba ordahayaaba garoonka yaa kasoo degay oo maanta arlo kale ka yimidaa la leeyay waa la baadigoobaaya ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda soomaaliyeed badbaado waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhaqaartiirtii ugu waaweynay dalka sidii maaragtay ka hortag loogu sameyn laha inaan la isku neefsan la isu soo dhawaanin la isa salaamin waa kastaan u malaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhaqaatiirta ka hadasha waa loo bandhigay ummadda soomaaliyeed nin walba sidii looga hortegayo waa loo bandhigay annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna iridkaasaan taaganna booqashadii baan joojinay waxaa kaloon joojinay dadkii kaleo aradan soo gelgelayay askariga iridka hataa meesha waardiyey markuu iridda ka gelaya alaabbaa joogto dhaqaatiiraa joogto waa la baaraya nimaan la baarin hataa iskama gelaya xitaa waardiya baabka taasaan ogna waa ka qayb qaadanayna maxaabiista ma jirtaa laftirkooda goobo oo ay gacmaha ku dhaqdaan oo wacyigelin noocaas ma la sii haa waa jiraan cuntaday ku cunaan caagagibaa safan waa gurmad xoog laha jira hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sayna isugu neefsan dadka hataa banaanka shaqeey geedahan yaa loo keenay oo sanka la gashanayo macna niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miya maaqaan magac noocaasa wato alaab bay u keeneen hay-adaha keenay a c r c ka mid tahay saabuuntii baa la keenay wixii dhan baa la keenay adigu dadaal badan baa lagu jira maxabiista waa loo dadaalaya ka kan dhallinyaradaa samaysa dhallinyarada aan kuu sheegayo oo masxafka waxbarashada maaliyada la dhaha ayaa sameeyeen iyo ciidan tiam oo booliiska ku kaban asluubta ku kaban nimankaasaa sameeyeen geedkan marka sankaa lagu xiranaya ma tuuraysid marka maanta wadata caawa waa dhaqane berina asigaa ku soo noqone kan laakiin one time waay waa fahamtaan dibaddaa laga keena one time waay maanta qabaysa waa iska tuuraysaa saasay ku kala fiican yihin waa garateen umanayn dalkanagaana lagu sameeyey kanna waa kana saasna ula soco